Barbaarinta iyo rabaynta ubadka yaryar iyo jiilka soo koraya waa arrin muhiimadiisu weyn tahay. Diinteena suuban ay maqaam sare saartay, waxaanay laba iskumaan dhaafsanayn inay ubadka maanta yihiin mirihii berrito la goosan lahaa, inay yihiin raaca maanta jooga, ayna habboon tahay in la hagaajiyo korriimadooda, abaabintooda iyo barbaarintooda. Qaar ka mid ah hooyooyinka ku nool degmada Dobley oo aan wareysi la yeeshay ayaa hooyooyinka kale ugu baaqay inay carruurtooda barbaarinta iyo rabaynta u wanaajiyaan.
Magacaygu waa Nimco Cabdullaahi Maxamed. Waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed ku nool degmada Dobley. Hooyooyinka Soomaaliyeed kaalin aad u weyn ayay ka qaataan barbaarinta iyo soo saarista jiil wanaagsan oo dadka iyo diintooda iyo dalkoodaba anfaca. Waxaan kusii gawaabinayaa hooyooyinkeena een dadaalka sii wada. Waad dadaaleysaan Mashaa Allah. Kaalin weyn ayaad ka geysateen. Haddana si kuwan kuwa ka sii fiican, uga akhlaaq fiican, uga dhisan aan u soo saarno in dadaalka la sii badiyo oo hooyooyinka ayaga ay dad wax bartay noqdaan. Kadib markay dadka hooyooyinka ay wax bartaan, wax fahmaan, diinta fahansan yihiin, wax kasta kala fahansan yihiin. Xaqiiqo hooyadaas ilmo wanaagsan oo asagana quman oo jiilka fiican lagu tashan karo ah way soo saaraysaa.
Magacaygu waa Luul Cabdullaahi Maxamed. Waxaan ka mid ah hooyooyinka Soomaaliyeed, hooyooyinka magaalada Dobley ku nool. Door wanaagsan ayay ka qaadan kartaa hooyo hooyada. Waayo ilmaha ayadaa la joogtaa, ayadaa barbaarinayso. Wax la bartana aqoonta ugu wanaagsan. Aqoonta hadana mida diiniga ah. Hadana hadii maada ugu dari karaan haday ugu dari karaan waa inay ugu daraan. Waxaan hooyooyinka ugu baaqayaa maadaama aan hadda zaman xun joogno inay waalid hooyooyinka ku dadaalaan tarbiyada ciyaalka. Ilmaha tarbiyadooda ay dhan walbo ka dhisaan. Wax wanaagsanna ay faraan.